بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين insha allahu halkan waxaan ka bilaabanaynaa kitaabka la yidhaahdo almukhtasar sagiir almukhtasar asagiir mukhtasar ladiifna waa la yidhaahdaa waa kitaab lasoo ikhtisaariyey oo yar fii ma laa budda likulli muslimin kitaabkaas oo ka hadlaya waxa ay lagama maarmaan ah qof kastoo muslima min macrifatihi inuu barto kitaabkaasoo fil cibaadaati cibaadooyinka u ka hadlayaa wixii cibaadaha unbuu ka hadlayaa wixii cibaadaha ayuu ka hadlayaa na soonka iyo salaada iyo soonka iyo zakada ayuu ka hadlayaa iyo xajka inta cibaadaadkaabuu ka hadlayaa ruucyada kale beeca wa wax yar ka taabanaya marka waa fi lcibaadaat waana calaa madhab alimaam ashaaficiy imaamu shaafici radia allaahu canhu madhabkiis kitaabkaas waxaa qoray asheekh alcalaama alfaqiih cabdullah bin cabdiraxmaan baafadle alxadramiy waxa weeyaan sheikha magaciisa kitaabka qoray waa la bartaa cabdullaahi bin cabdiraxmaan wuxuu caan ku yahay baafadli ayuu caan ku yahay sheikhaas ayaa kitaabka qoray alxadramiy atarimiy meesha tarim la yihaahdo loo nisbeeyey sheikhaasi waa hore u ahaa wuxuu dhashay ama la dhalay sideed boqol iyo konton hijirada aabbihiis baa soo barbaariyey aabbihiisna wuxuu ahaa min ahli lcilmi wasalaax dadka cilmiga iyo toosnaanta ehelka u ah halkaasuu kusoo barbaaray cilmina ka barta qur-aankuu xafiday isagoo yar dhowr kitaab oo kutubta matnigaaya oo fiqiga ama luqadaana wuu xafida washtaqala bicilmi tajwiid xoogaa tarjamadan marka hore taabanaynaa tajwiidka cilmigiisoo markii dambe ku shuqloomay markii dambe fiqhiga iyo xadiidka bow aad u daneeyey oo u qaatay markuu meesha wadankaas uu ka bartay cilmigii ayuu misna safaro galay oo cilmigii sii kororsaday culimo badan ayuu cilmi ka qaatay dad badan oo culimaana isku wakti bay ahaayeen oo aqraan bay ahaayeen dayib dad badan oo culimaana waxbuu baray talaamiid badan buu wax baray oo rag waaweyn oo ajillaa noqday kutub kooxa oo wada naafaca buu shiikhaani qoray marka oo ilaahay qabuul siiyey gaar ahaan kutubta mukhtasaraadka oo fiqiga oo uu qoray adduunka waa ku faafeen ummadda ilaahay waa ku anfac kutub uu qoray weli aan faafinna waa jidhaa baa layidhi kutubta uu qoray oo faafay waxaa ka mid ah kitaab la yidhaahdo almukhtasaru lkabiir kani waa mukhtasaru sagiir moogta mukhtasaru lkabiir mukhtasaru lkabiir magac kale aynu u naqaanaa waa kitaabka la yidhaahdo almuqadamat alxadramiya muqadamat alxadramiya waa mukhtasar lkabiir kan buu ka wenya magac kale saddexaadna waa leeyaho masaa'il tacliimna waa la yihahdaa masaa'il tacliim wuxuu kaloo qoray kitaabkan almukhtasar sagiir la yihaahdo oo cibaadaadka ah rubc lcibaadaat keliyuu ka hadlayaa kan kitaab kaleo xajka ka hadlayu qoray kitaab kaleo safarada qofka musaafirka adkaartu akhrisanayaabuu qoray kitaab kaloo wuxuu qoray qofka aroorta hore kaca waqtu saxarka cajaa'ibta iyo fiicnaanta uu leeyahay kutub kaloo badan buu qoray halkaasuu kusii taxayo ayib kutubtaasaa ka mid a kutubtiisa awlaad iyo duriyad iyo dad buu dhalay sagaal raga oo kulluhum dulaabu cilmin noqday fudalaa adibaa culamaa rag noocaas gaaray buu dhalay oo magacyadoodii axmed iyo xuseen iyo zayn iyo xasan iyo cali iyo moxamed iyo ibraahim iyo fadl iyo yaasiin baa la kala dhihi jira sheikhi sidaas buu ku noolaa ilaa uu dhintay shantii bisha ramadaan sagaal boqol toban iyo sideed hijrada sagaal boqol toban iyo sideed owlaaddiisii markay dhimatana meeshii isaga lagu casay baa looga daba casay fi lmowdici almacruuf bishaxr raximahu اllahu raxmat alabraar waaskanahu jannaati tajri min taxtiha alanhaar waa laisku xaq leeyahay waxa weeye ilaahay jannat lfirdows ha ku abaalmariyo isaga iyo intii kale oo diinta u khidmaysay iyo muslimiin iyo muslimaadba sheekhaasi waa sidaas kitaabka marka waxaa sharxay rag kooxa sharax waxaa jira la yidhaahdo albayaan watacriif bimacaanii wa masaa'ili wa axkaami lmukhtasari ladiif baa la yidhaahdaa axmed yuusuf sheekh la yidhaahdaa qoray annisf daaru diyaa baa daabacday kaasi waa ka mid waxa uu weliba markuu sharaxiisa ka hadlayay uu sheegay wuxuu yidhi mukhtasaraadka kuwa ugu daran oo aada loo soo koobay nafac badanna laga helay iyo faa'iido weyn waxaa ka mid a mukhtasaru ladiifka oo uu qoray cabdallah bin cabdiraxmaan baafadal alxadrami kitaabkaasi wuxuu yidhi cibaadada ah waa cadiimu nafci nafcigiisu miduu weyn yahay mujarabu lfaa'idati faa'iidadiisana la tajribeeyey anna wuxuu yidhi waxaan kusii dardarayaa waxyaalihii loo baahnaa oo sheikhu ka tegey marka wuxuu leeyahay sharaxaygan ilaahay ummadda ha ku anfaco sida asalkii kitaabka matnigiisiba ilaahay ummadda ugu anfacay ayaa ka mid a hadalladiis waxaa kaloo sharxay kitaabka sheikh kale oo la yidhaahdo calawi bin cabdillaah bin xusein alcayduruus oo almanhal alwariif baa la yihahdaa sharaxaas isagana almanhal alwariif ayaa isagana la yihahdaa waa kitaab mujalladah oo dakmiya ballaaran oo aada iyo aada u cajo badan isaguna waa sharxa waa kitaab isaguna aada u fiican waxaa kaloo jira kitaab kale oo sharxay waxaa la yidhaahdaa mishkaatu tanwiir ayaa isagana la yidhaahdaa oo waa sharxu lmukhtasari sagiir mukhtasaru sagiirka sharxiisi wey sharax afraadna waa jiraayo rimligu uu isaguna leeyahay rag badan baa u khidmeeyey oo si fiican mukhtasarkaa kooban aan gacanta ku hayno u khidmeeyey oo sharxay bismi illaahi araxmaani araxiim marka cilmiga in lagu mashquulo oo waqti la geliyo waa acmaasha kuwa ugu fadliga badan iyo waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu fadliga badan waqtiyada nafiiskaaga qaaliga ah waqti fiican inaad gelisid wax ugu fiican weeye oo waqti la geliyo ayb bismi illaahi raxmaan raxiim muqadamadii waa tana bismi illaahi ilaahay magaciisa allihii arraxmaani mucamim raxmaanka ahaa naxariistiisa ku camimayey khalaa'iqda jalaa'ilu nicam nicmooyinka waaweyn allaha bixiya sida iimaanka oo kale waa nicmo weyn allihii arraxiimi mukhasisu raxiimka ahayo daqaa'iqu nicam nicmooyinka yaa kuwa yaryar bixiya sida maalan iimaankii lagu siiyey in awood ilaahay siiyo quwatuliimaan tii hore iimaankiiba ahayd waa nicmada weyn tanna iimaan qawiya in qofka la siiyo oo kale waa tusaale allaha magaciisa aan ku bilaabaynaa ee sheikha ee u qadarnayd baan ku alifayaa innaguna aan leenahay allaha magaciisa aan ku akhriyaynaa bismi illaah allahdaas waa acrafu lmacaarif inta macrifo jira kan ugu macrifaysan weeyaan cid aan ilaahay ahayn oo la baxday ma jidho oo la bixi ka dhah allah weeyaan waana ismulacdamka cinda aljumhuur culimmadu say u badan yihiin magaca ilaahay markii lagu baryo ilaahay aqbalo ismulacdamkaa waaba allah lafduljalaalhaas baa layidhi sheikhaani bisinkau ku bilaabay kitaabka bismi illaahi raxmaan raxiim kitaabka qur-aankaabuu ku dayanayaa oo bisin ka bilowda xadiidkii nebigu ku camalfalaya calayhi salaatu wasalaam kullu amrin dii baalin laa yubda-u fiihi amar kastoo muhiima aan bisin lagu bilaaban waa aqdac waa daba go-an yah waa go-an yah waa daba go-an yah waa ajdam waaye xadiidka noocaas ayaa jira imaamu nawowi markuu soo ururiyey riwaayaadkan wuxuu yidhi xadiidun xasan xadiidka isagoo mawsuulana waa la wariyey isagoo mursalana waa la wariyey labadaa mar hadduu ku yimaadana mawsuulnimada xukunka waxaa la qaadanaya itisaalka kan xiriira cinda jum- cinda aljumhuur cinda jumhuuri alculamaa waa ziyaadatu hiqa nin ka- lagu kalsoon yahay wuxuu ziyaadiyey ziyaadatu hiqana maqbuula cinda aljamaahiir waa la aqbalayaa qof lagu kalsoon yahay ziyaadada ama masalada uu ziyaadiyo uu sheego kitaabka majmuuc ayaa mujaladka koowaad iyo adkaarkaba imaamu nawowi masalada ku sheeg ayib bisinka marka in lagu bilowdo aada bay u muhiim tahay se kutubta marka la qorayoo kale bisinku axkaam buu leeyahay mar waa waajib sida faatixada marka akhriyayso kale bisinka inaa akhridid mar inaa akhridid laguma ogola waa xurma ama xaaraam qof shay xaaraana samaynayo daatadiisa u xaaraana sida qof khamre cabayoo kale bisinka inuu qabsado maaha ayib mar waa karaahiyo shay makruuha daatadiisa u karaahiye ah markuu qofku ku ku dhex jiro wey waaye sida qof cawro fiirinaya oo kale marna waa mu- ibaaxa waa iska bannaanta alaab halkaan ka qaad halkaan dhigoo kale oo bisin loo qabto marna waa sunna la yidhi markaa sunnaha shuruud buu leeyahayo shayga bisinka loo qabanayo waa inuusan muxaram lidaati daatadiisa waa inuusan xaaraan u ahayn karaahiyana daatadiisa u ahayn kow dikri maxdi ah waa inuusan ahayn xus ilaahay oo barxla laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah haddaa akhrisanaysa dee bisin loo qaban maayo iyadaaba dikri maxdi oo barax la ah sharcigu waa inuusan shaygan u samayn shay wax kaloo lagu bilowdo wax kaloo lagu bilowdo haddii sharcigu u sameeyey bisin lagu bilaabi mayee sharcigu wuxuu yidhi ha lagu bilaabaa lagu bilaabaya sida salaadda hadda marka la xiranayo oo kale sharcigaa wixii lagu bilaabi lahaa sheegayo takbiirat lixraam baa lagu bilaabaya bisinka bisin qaban maysid khudbada jumcadoo kale wax lagu bilaabaa la sheegay xam- xamdiga in lagu bilaaboo kale wixii loogu talagalaa lagu bilaabaya bismi illahi raxman raxim tadhahda alxamdu lilah dhihi maysid waaye shaygaa bisinka u qabanaysa arrimaha hoos hooseeyoo liita waa inuusan ahayn sida qashin iyo wax la mid oo kale magac ilaahay waxaas waa laga hufayaa ayib bisinku isagoo sidaasa oo barakadiisuna ay badan tahay ayaa axkaamtaasna uu leeyahay weliba rag culimaabaa waxay tilmaamayaan warbisinka haddii la dayacayo amaa aan lagu qorin meesha is mishkaadkaa soo qabtay masaladan istaxsana bacdu ahlilcilm culimada qaar baa waxay wanaagsadeen cadama kitaabati lbasmala bisinka inaan lagu qorin cala rasaa'il warqadaha meela loo dirdirayo oo maxaa dhacay idaa khaafa markuu qofku ka baqayo ana risaalata saturma warqadda in la tuuri doono ee qur-aanka iyo warqadaha iyo waxa lagu qoray meel kasta iska yaacaya lama raba in saa la yeelo laanna bisinku waa hadalka ilaahay waxaaba taa xoojinaysa rag baaba xataa aan ku qorin oo kutubtoodii xataa aan ku qorin imaamu lbukhaari iyo imaamu maalik iyo imaamu axmed iyo asxaabu sunanka baan kitaabka ku bilaabin afkay ka akrinayaan bismi illaahi raxmaan raxiim deedna waa qoraya waay taasi wataa alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu xamdi u ahaaday allihii rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah alxamdu mahad wax wanaagsan oo laysku sheego lilaahi buu u ahaado allihii rabi اlcaalamiin tanna kitaabkii baa xamdigan lagu bilowday bilowgaa laba ah bilaabasho ama iftitaax xaqiiqiga ah xaqiiqi ah bilaabasho xaqiiqi ah oo aan waxba ka horeyn iyo mid idaafiyahoo taa ku xigta xadiidkii bisinka ku soo arooroo laleeyahay wixii la bilaabayo muhiima bisinka ha lagu bilaabo iyo xadiidka kaloo dhahaya wixii la bilaabaya xamdiga ha lagu bilaabo isma diidayaanoo markaa bisinka ku bilowdid waa xamdiga ku xijisid bilowga aa bisinka ku bilowday waa bilowgii xaqiiqiga ahaa midkan kalena waa kii idaafiga ahaayoo ku xigay oo xaqiiqigu waa midka aan waxba ka horeyn sida hadda bisinka ugu horeeyo idaafiguna waa midka muhimaddii lalahaa ka hor la qoro ilaa hadda xamdiga laftiisa weli kitaabka muhimaddiisa iyo masaa-ishiisa lama gaarin wain sabaqahu shay baa la dhah tan haddii la doono waxaa ka hormareene ilaa bisinkiibaa ka hormaree isaguna waa bilaabasho weeyaan alxamdu lilaah xamdi iyo mahad allah iska leh allihii rabbilcaalamiin caalamiinta o dhan rabbigooda ah axkaamta xamdigu waa afar baaliya horta asal ahaan alxamdu lilaah iska nadbi iyo sunnanimo mar baa xamdigu waajib yahay sida khudbada jumcadoo kale marna lama ogoloo qof dembi inta ku dhacay macsiyadu ku dhacay ku farxay oo alxamdu lilaahi yidhi lama ogola xaaraan wey xaaraantuu ku dhacay buu ku faraxsan yahay dembiga iyo beleda uu sameeyey waxbuu kharbuday waxbuu dilay waxbuu dhacay wixiibuu markaa isaga wuxuu isla tahay siduu rabay inuu sameeyey markaasuu xamdinaqa la yimi waxaa la yidhaahdaa la taas lama ogola cinda alfarax bilwuquuci bilmacsiya la yihahda marna waa iska nadbi sunne kutubta hadda marka la qorayo kale lagu qoro lagu bilowdo ama cashirka la gelaya bisinka lagu bilaabo kamarna karaahiya meelaha wasakhdaayo qurunkaayoo kale meelahaaso kale laguma lama lama yidhaahdo alxamdu lilah allihii rabbi alcaalamiina rabbi waa maalig macaani badanna waa leeyahy caalamiinta rabbigooda ah jin iyo insi iyo malaaig iyo kullu maasi wallaahi wax kastoo ilaahay ka soo haray ilaahay isagaa rabbi oo iska- isagaa iska leh wa ashhadu waxaan qirahayaa aclamu wa ubayinu wa actaqidu soo maynaan kusoo marin kitaabka hore waxaan ogahay oo qirayaa oo aaminsanahay an laa ilaaha ila allah an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo mawjuud inuusan ahayn oo uusan jirin fi lwujuudi koonka ila allahu ilaahay mooye waxdow xaalu ilaahay keliga yahay laa shariika lahu wax la wadaagsada na aysan jirin yaa ilaahnimada tilmaamihiis ashhadu an laa ilaha illa allah yana in lala yimaado waa fiicanta khudbo kastoo aan lala imaan gacan juudaan qabto oo kale ay ka dhigan tahay baa leeyihi wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wata wa ashhadu waxaan kaloo qiraa ama qirayaa anna muxammadan nebi moxamed cabduhu addoonkiisa inuu yahay warasuuluhu rasuulkiisa inuu yahay sala allahu allahu naxariisii adi calayhi nebiga dushiisa iyo wa calaa aalihi aalkiisa iyo wa saaxbihi saxaabadiisa wasalama allahu nabadgelye siyaadi muxamed waxaa weeyaan waa waa asalka waxaa la dhihi jiray qofka dadku aada u mahadiyaan tilmaamo wan wanaagsan oo badan leh laakiin hadda waa magac calam ah oo nebigeenna cal- uu leeyahay calayhi salatu wasalaam nebiga ka hor lalama bixi jirin marka uu xilligii nebigu dhalanayay soo dhowaatay oo wanashara ahlulkitaabi nacto ahlukitaabkiina ay faafiyeen nebi tilmaamaha leh inuu imaan doono tilmaamihiisii bay faafiyeen iyagoo isleh idinka ha idinka soo dhex baxo baa samaa bihi qowmun owlaaduhum odayaal badan baa wiilashoodii yidhi wakhtiga waa joogaaye wiilkeyga maxamed baan u baxshay bal inuu noqdo nebigii laga dardaarmay oo la sheegay rag baa kusoo yaacay magacii markaa magacii maxamed aha la baxay rajaa nubuwati lahum iyagoo nebinimo u rajeynaya bal waa intaasoo noqday adigu magaca usii bixi tilmaantii ha laga sii hele awowgiis baa markaas ku magacaabay muxamed xag rabbi baa looga ilhaamiyey waa dee nebigaas waxaan qirayaa inuu yahay cabduhu wa rasuuluhu cabdinimadaa la hormarinaya iyadaas aada u sarraysa Ee, waxaa dhahdaan nebigu yihi quuluu cabdullaahi wa rasuuluhu saa i dhahay inaa ahay Ra- rasuul ilaahay weeye rasuulku waa qof xor ah oo rag ah oo nabad qaba oo nasab wanaagsan oo sharci loo waxyooday oo dadka gaarsii la yiri haddaan ummadda gaarsii la dhihinna waa waa nebi haddii gaarsii la yidhaahdana waa rasuul fa kullu rasuulin nebiyun rasuul kasta nebinimo waay nebi waaye walaa cagsa taa cagsigeed ma jiro nebi kasta rasuul maaha nebi kasta ummad looma dirin sala allahu calayhi wa calaa aalihi aalka nebigu waa dadka muuminiinta reer bani haashim iyo iyo b- iyo mudalib reer bani mudalib iyo wasaxbi iyo nebiga saxaabadiisa waa kuwii nebiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam saxaabadu oo rumeeyey oo dhulka kula kulmay oo intuu nebigu noolaa oo nebi laga dhigay la kulmay oo ku dhintay iimaankii soo jeed iyadoo ay tahay aysan manaam ahayn wasalama allahu nabadgelye siyaad salligii iyo salaamtiiba waa la yimidoo dee culimaa qabta in la kala reebay inay karaahiye tahay karaahiyadaas buuba rabaa inuusan ku dhicin ayib karaahiyada lafteeda markay imaanayso saddex shardi bay leedahayo salligu waa inuu xaggeenna innaga ka yimid hadduu nebiga xaggiisa ka yimid isagu waa kala reebi karaa karaahiya imaan mayso an yakuuna fii kayri lwaarid kii soo arooray keyrki waa inuu yahay haddii meesha midkood ku soo arooray kii ku soo arooray baa lagula imaanaya xujrada nebiga nebiga laga salaamo oo laga ziyaartana waa inuusan jooginoo markaas dee salligii maahee sal- salaamta kaliya ku gaabsan karaa assalaamu calayka yaa rasuula allah nebigu dul taagan yahay nebigu salaamaya assalaamu calayka yaa rasuula allah ama assalaamu calayka yaa xabiib allah wakaa la dhihi maayo salligiina maa ku dedhi markaas iyada ah ayib wa bacdu intaa ka bacdi intaa dabadeed intaa gadaalkeed fa haadaa midkaani mu'alafkan kitaabkan aan ishaarayo hadda weli haddaan la qorin waa kitaabka qalbigayga ku jira oo aan qori doono khudbadii hore ilaa qorayaaye kitaabkaa qalbigayga ku jiro oo aan siduu yahay isaga u sawiran yahay iyo si u qori doono kaas ilaa wax muuqdaa la ishaaraa moogta marka dihnigiisa oo xaadir ku yahay kitaabkaasi mukhtasarun waa mid lasoo koobay fa haadaa kani mukhtasarun waa mid lasoo gaabshay min alikhtisaar waa maxay lafdiguna inuu yar yahay macnuhuna ballaaran yahay kitaabka waxaan ku qaadanaynaa kelimaad yaryar waa kitaab yar laakiin macno ballaaran kitaabkaana waa mukhtasar waa mid lasoo koobay fayajibu waxaa waajiba tacalumuhu haadaa mukhtasarun wey waa kitaab mukhtasara oo fiimaa ahaaday fiimaa u guntan laabudda lagama maarmaana likulli muslimin qof kasta oo muslima min macrifati barashadiisa kitaabkan inuu barto oo amase macrifati milihi lamidkii inuu barto kitaabkan qof kasta oo muslim waa inuu barto ama mid la mida kayga keliya khasabka uma oo ku leeyahay sheikhuy mid la mida haddaa barato saanoo kale wuxuu sheegaya cilmigaanoo kale ku qoran yahay waa un kan ama mid la mida inaad barato kaasaa kitaabka u guntan iyo ka hadlaya waaye loo hortilaayahay qof kastoo muslima inuu barto oo min furuudi dahaarati dahaarada faralyaalkeeda ah wa salaati salaada ya faralyaalkeeda iyo wakayrihima labadaa keyrkood fayajibu waxaa waajiba tacalumuhu kitaabkan barashadiisa iyo wa tacliimuhu beridiisa dad barta in la helo khasab dad baraha in la helana lagama maarmaan tacalumuhu waa barashada wa tacliimuhu waa baridda yaa la barayaa minman la baro qof yaxtaaju u baahan ilayhi kitaabka oo min arijaali raga wanisaa'i dumara wasikaari kuwa da'yara walkibaari kuwa waaweyna walcabiida addooma ah walaxraari xor ah dabaqooyinka dadka qole la leeyahay adiga laybalka maaha kitaabkan ma jiro da-dow doono ha ahaado taytalkow doono ha lahaado rag iyo dumar yar iyo weyn xor iyo addoon kow doono ha noqdo kitaabku waa kitaabka noocaas markaa qofku markuu ba- fahmo wuxuu helayaa dee in diinta la barto la fahmo waa laga maarmaan mo- marka ay waajibka tahay wixii cibaadadaada ku ansaxayso ama guur haddaa rabto guurka ku hagaagayo ama mucaamalada aa qabanaysa uu ku hagaagayo ganacsi beec wixii la mid ah aa shaqadaa gelaysa cilmigeeda inaad barata waa waajib waajib cayniyah weeye Kh- lagama maarmaan ah marna waajib kifaa'iyaa jira oo dadka qaar hadday bartaan aan kuwa kale lagu lahayn waa wixii mucaamaladan iyo cibaadadan dibadda ka ah inuu qofku mufti noqdo mufti ka sii sare inuu noqdo Een, arrimahaas oo kale taa waa gaar taa iyadaa waa gaar marka kitaabka kitaabka noocaasa weeyaan oo lagama maarmaanka ah oo muhiimka ah arrimahaas oo dhanna inoo koobaya oo ka hadlaya dayib masale la xidhiidha xaggii xamdiga arkaanta xamdiga waxaa la yidhaahdaa shan weeye oo xaamid mid ilaahay mahadinaya kow maxmuud mid la mahadinayo kan nicmada bixiye labo maxmuudu bihi xubinka lagu mahadinayo waa carabka ilaahay ka mahadinaysa maxmuudu calayhi kan lagu ma keenay in la mahadiyo nicmada lagu siiyey nicmadan darteed ba ilaahay mahaddaa u celinaya iyo siiqada oo qofku ku dhawaaqo alxamdu lilaahi uu yidhaahdo iyo wixii la mida xamdigaas masalo kale oo aynu soo dhaafna waxaa weeyaan afar buu u qeybsamaayo xamdun xamdu qadiimin liqadiimin xamdi horeeyey cid horeysayna ay leedahay waa ilaahay markuu isagu isku xamdiyo ilaahay waa jiray weligiis xamdigiisuna waa jira nicma almowlaa wa nicma anasiir ama alxamdu lilahi qur-aanka marka la leeyahay aladii anzala xamdu qadiimin lixaadiin xamdi horeeyey oo cid gadaal ka timid lagu xamdinayo ilaahay baa wuxuu mahadinayaa addoommadiisa qeyb ka mid ah nicmalcabdu inahu awaab suuratu saad addoon baa dee xamdigu xaada iyo miimka iyo daala ka wada fiireen nicma waa xamdigii bay ka mid tahay waa ammaan nicma alcabd waa xamdu qadiimin lixaadiin xamdina waxaa la yidhaahdaa xamdu xaadiin liqadiimin cid dambaysay oo gadaal ka timid xamdi ay celinayaan cid horeysayna ay mahadinayaan waa xamdiga innagoo aan mahadinayno ilaahay aan leenahay ilaahay aan mahadinayno alxamdu lilah aan leenahay xamdina waxaa la yidhahdaa xamdu xaadiin lixaadiin mid soo dariyey oo mahadinaya mid kaloo soo dariyey labadu waa gadaal ba ka yimaada innagaa ismahadinayna waa mahadsanta ha shukran ha mahadsanid iyo wixii la mida waa gadaal khalqigii baa iyaga isku mahad celinaya intaas xamdigii aynu soo dhaafnay ayay ku jidhaa ayb marka kitaabkan kitaab aada iyo aada u muhiima weeye muhiim jiddan aada iyo aad ayaa loo ammaanay culimmadii hore iyo galbeedka kutubta u horeyso loo bilaabay ku jiri jireen sheekh maxamed macalin allah u naxariiso taariikhdiisa markuu ka hadlay galbeed cilmiga u doontay ee cilmigana ilaahay meeshii uu ka gaarsiiyey meel sare uu siinayey taarikh nololeedkiis ka warbixinay baa wuxuu sheegay kutubta uu magacaabay buu ka mid ah yidhi halkaa markaan tegey mukhtasar sakiir kitaab la yidhaahdo aada loo akhriyo galbeedka dadka loo bilaabo ee qawaacidkaadi baa ka mid ah uu kusoo daraya kitaabka marka kitaab aada iyo aada u muhiima wey marka inaguna in sha allahu tacaala ilaahay ha inoo furo waa ku dadaalaynaa haddii aan laydno waa wixii lagu dadaalo waa man jadda wajadda waa kaga hirgelaya marka ilaahay ha inoo taam yeelo kitaabkaas waa sidaa uu sheegayo fiimaa laa budda likulli muslimin min macrifati aw macrifati mili waa qofku waxay cibaadadiisa iyo daacadiisa ay ugu hagaagi lahaayeen axkaamtu u baahnaa inuu qofku helo weeye waay soo u booreyso soo u weesaysto soo u qubayso soo wax u niyeysto inuu barto uu yaqaan taasaa laga maarmaana dee dalabulcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga in la raadiyana fariiday ku tahay qof kasta oo muslim ah waay isaga xadiidkan odhanaya udlubu lcilma walow bisiin cilmiga dalba siin waa shiinahan allaha ka dhigo isaga waxa weeyaan sanadkiis markii bayhaqiga yaa warinaye isaga dacfi baa ku jira waa daciif inkastoo duruq badan uu leeyahay oo xaafidulmizi baa wuxuu yidhi duruqdiisa haddii laysku geeyo rubamaa yasil bimajmuucihaa haddii laysku dardaro inuu gaaraa laga yaabaa ila alxasan xasannimo inuu gaaro siin waa meel fog iqliimun fii qaayat lbucdi bay yidhi waa mandiqad aada uga fog ya waa jayna waa shiinaha siin baa la yidhahda waayo dee qalla maa nasmacu man yasilhu libucdi ba yidhi dad halkaa aada inaan maqalna aad bay u yardha fogaanta ay fog tahay intaad naga aada ama tagtaa ama ka timaadaayo waa aada bay u yadha sidaan kaloo adduunka la iskugu kala gooshaya maaha waaye marka kitaabku waa kitaabka noocaas wa tarku lcilmi min alkabaa'ir cilmiga in la barto in laga tago dembiyada waaweyn bay ka tahy wa dalabuhu in la barto oo la raadiyana min afdali lqurubaati waxa ilaahay loogu dhowaado waxyaalaha u waaweyn ayay ka mid tahy taasina wataa ilaa la tilmaamay qofka caalimkaa dhimashadiisu inay musiibo tahay iyo fantax wax buuxin kara booskiisii aysan jirinin marka qofka u baahan tacalumuhu wa tacliimuhu minman min aljaahili aladii yaxtaaju ilayhi qofkaan kitaabkaana keyna u baahan ee kuwa yaryara min asiqaari qofka hadduu xataa halka markaa cilmiga bilaabanayo waa min asiqaari iyo walkibaari kuwa waaweyn warijaali wanisaai walaxraari walcabiid waa dadkii oo dhan weeyaan man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi ddiini maxaa laga garta manduuqu lxadiid wa kaas mafhuumku muxuu noqonayaa man lam yurid illaahu bihi khayran qofkaan ilaahay khayr la doonin waa mishkaadkii lam yufaqihu fi ddiin ilaa markii si la dhao qofkii ilaaha khayr la doonay diinta ilaahay fahansiiya waa lagu dhawaaqa taa waa manduuqa xadiidka mafhuumka laga fahmay waa maxay qofkaan khayr lala doonin diinta lama fahansiiyo wa ayu musiibatin bacda haadi musiibo ka weyn maxay tahy qof aan khayr lala doonin oo diinta aan la garansiin waaye wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab